بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دير أدوكم منه شيخين عين عاو مطمونين شيخ محمد شيخ عمر درس hadalka isaga ayaa inoo qaadan dhigi doona caawa runtii taariikhdu ay tahay toddobiyo labaatantii rajab oo bisha toddobaad ee caalamiga kun iyo afar boqol iyo sideed iyo labaatan kuna aadan tobankii bishii sideedaad waa habeen khamiisa waa bala- waa bacda almaqrib sheekhu runtii mawduucan uu ka hadlaya waxa weeye mawduuc dabaqaaya qul siiru fi lardi dhulka socda iyo wixii alla ka cabsay mawduuca runtii sheekha ayay noo qaadaa dhigi doona waxay waxaynu soo uga jeednaa bal wixii uu ku soo arkay sheekhu muddadii ay casharadu inoo fasaxahaayeen ee uu maqnaa oo konton cisho gaadhaya afariyo tobankii juun ayuu sheekh alla ka dhoofay yurubna runtii wuu soo maray dalal ka mid ah markaa wixii uu soo arkay maaha mawduuc dacaayada iyo wax dugma ah laakiin wixii uu soo arkay bal meeshaa waxa yaalla ummaddaas waxay u baahan tahay waxa ay ku wanaagsan tahay haasatan ummaddeena inaynu ka hadlaynaa inuu sheekhu inoo soo bandhigo nin sheekhaa tegi tegey yurub wuxuu tegey maraykan رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيك التي رأيتها أبي مرأيتها كان بل أوروبا التي رآها الشيخ أيها السؤال علينا الشيخ وحوقا إنه الشيخ قدرك مغرب في إحسائي كذا أيها الشيخ أيها السؤال دوينيا السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa aynu wax yar ka odhan doonaa kelmad la xidhiidha socdaalka aan ku tegay wadamada kooban ee ka mid ahaa galbeedka wadamada macusba imika waxaa aada u badan oo inala jooga dadkii soo xagaabaxay oo ay ku jiraan dhallinyaradii culimmada ahaa iyo aqoon-yahankii mar walba waa laga yimaadaa dadka had iyo jeer yimaada ee weliba culimmada ahi halkan ay muxaadarooyinka inoogu galaan laakiin tayadu malaa waxaa laga yaabaa inay kaga yaro duwan tahay nin mardhoof ah oo meesha markaa ay ugu horraysay waddamo kale waan tegay laakiin galbeedka dareenkiisa oo ka duwan daraaddeed ayaa mawduucan inaan wax ka idhaahdo mawduucu kolle shaaki ugu badan doona iyo warbixin uun sababaha aynu ku doorannay waa dhowr arrimood ta u horraysa weeyaane dadkii walaalaha ee halkan sii joogay iyo dadkii aan u tegay labada mid waliba waxa uu odhanayaa warbal ka warran meeshii eraygaasi wuu badan yahay eraygaas wuu soo noqnoqday
dadka xaggaa laftigooda markii aan la joogay waxa ay dareemayaan maadaama qofkani ahaa qof yaraha hadli jiray oo wax yar wacdii jiray wax kolla yaro indhaindhaynaya isaga ka duwanoo meeshu ay ku cusub tahay inuu dareemi karo wax aanu isagu dareemayn markaa su-aalahaasi way soo noqonaya sheekhow maxaad nagu aragtay maxaa kuugu yaa badnaa maxaad nagu baraarujin lahay iyaga way ka soo noqnoqonayeen maxaa u adageed naga dardaari lahay walaalaha halkan sii joogayna war meeshii haddii aad ku cusbayd oo aad tagtay maxaa aad ka odhan lahayd iyo bal ka warran ka warrantii inay noqoto war malaha loo wada dhan yahay oo dee nin walba gaarkiisa wax loogu sheegi kari maayo way igu howl badatay taasina kii yar xiisaynaya inuu cajalad ka dhagaystaba way iska roonaatay taasina waa tu labaad bay ahayd ta saddexaadee muhiimka ahi waxa weeye dadku dad badan baa meesha usii socda oo soomaalida ka mida guud ahaanba waddankeenna lix iyo tobankii sane e u dambeeyey qaxoontigaasi muu badnayn laakiin labadii sane ee u dambeeyey ayaa aynu dareemaynaa in dadku ay sii tegayaan galbeedka iyadoo ay dhacday dadka qaarkood inay ku dhinteen saxaraha libiya eeryadeeda inan baa maalin dhoweed la ii sheegaya halkaa dadkii ku dhintay ka mid ahayd markii meydkeedii lasoo helayna iyadoo tawafto halkaa ku qombobtay qolfoofkeedii waxaa laga soo saaray shan kun oo dollar oo jeebka ugu jiray shan kun oo dollar afar booshari bay ku furan lahayd burca iyo hargeysa mid kasta ahaade lacag baabay ka dhargi lahayd lacagtii reerkoodii baa dib loogu soo celiyey wakhti aan fogayn maraan burca tegay waxay reer burca ii sheegeen waa siday odayaasheeda ugu yidhaahdeen dhallinyaradu macnaa culimadu lixdan qof dad ku dhowbaa habeen walba ka baxa ereyadan mara jidkaa dheere ilaa suudaan iyo libiya iyo iyagoo doonaya meesha a maqasheen halkii jasiiradii laamaduusa ee talyaaniga ee la odhan jiray marba intaasaa ka soo dhacday inay halkaa ka boodaan qofku marka uu gaadho libiya ayuu waalidka la soo hadlayaa wuxuu leeyahy halkaasaan go-doon ku ahay waxaad ii soo dirtaa lacagaan ku soo noqdo marka uu dee waalidkiioo khalkhalsani warkaa maqlo geel buu soo xaraashayaa halihii yaraah reerka u joogay buu soo xaraashaya lacagtiibuu halkaa ugu shubayaa inan iyaynan mid kasta ha ahaadee soo noqon maayo qofkii horay buu kasii soconayaa waalidkiina wuu khiyaameeyey naxdintiina wuu sii badiyey dooni buu halkaa kasii qaadanayaa way dhacday dumarka qaarkood si ay u tagaan halkaa inay carruurtoodiiba ka tageen mid lix carruura ka tagtay mid toddoba carruura ka tagtay oo ninkii intay kaga dhaqaajisay carruurtii ay socotay un oo la yidhi un waxay iyadoo heblaayana dahabkeedii weliba sii ammaanaysatay mid kale ka sii ammaanaysatay dahab badan oo daynna ku jartay ninkii iyo reerkii ayay ka sii baxaysaa adisababa arrintaasi badda iyo beriga iyo hawada intaba dadkii waa ka socday sababtu iyagu waxay ku odhanayaa shaqola'aan iyo waxbaa jirto oo wadankaa markii hore rajo badan laga qabay imikana wuxuunbaa isku dhalaalay oo dhaqaaliibaa xumaado quus baa jirtay ku odhanayaan wax kasta ha ku sababeeyaana arrintaasina wakhtigan dambe way badan tahay isxambaarka laftiisu si kalu haddana u dhigmayoo mararka qaarkood dumar baa halkan rag ka guursada markaasay xaggaa u qaadaan oo ragga qaarkoodoo dee madaariska wax ka dhigayo iskaba culimo aha in baad maqlaysaa ninkii hebel gabadhba xaggaa kasoo guursato fiisa usoo dirtay kadibna ninkii hebel ee sheekh ahaa uu dhaqaajiyeyba ilaa qaarkood anigaba ayga shakiyeen ay yidhahdeen adnama islaam baa ku soo kaxay waaya cafar halliga ahaada waaya taasina waa mushkilad runtii soo korodhay arrinta saddexaad waxa weye naseex aynu isku leenahay dacwadda aynu wadno iyo dadaalkeennu waxa uu ku salaysan yahay xadiidkii nebiga ahaa wa nusxu likulli muslim bayco iyo heshiiskii islaamku nebigu la galaya calayhi salaatu wasalaam nin asxaabiya markaasaa waxa uu leeyahy waxaan islaamkan kugula heshiinaya waxaan kugula heshiinaya qof wal oo walaalkaaya oo muslinaba rag iyo dumarba inaad u naseexayso waaya waxa afraadoo sabab oo ah inaynu kelmadan soo qaadanno safarka laftiisa oo loo baahan yahay inaanu safarkaagu noqonin safar hunguriya ama safar dalxiisa laakiin cibradiisa uu yeesho xikmada carbeed baa waxa ay leedahay man yacish yaraa kaiiran walaakin man yusaafir yaraa akar qofka wakhtigiisucimrigiisu dheeraado wax badan buu arkaa ninkii reer xamar waadkii yidhi cimrigaagoo dheeraaday geel dhalayna wuu ku tusaa buuli marka qofka cimrigiisu dheeraadaa wax badan buu arkaa laakiin qofka safra ayaa wax ka sii badan arka qur-aanka markaynu noqonana safarka in waxun laga faa'iidaysto ayaa uu ina farayaa suuratu naxli baa ilaahay wuxuu ihi fasiiruu fi lard faanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin bal socda dhulka oo waxaa eegtaan dadkii ilaahay beeniyey cidhibtoodii siday noqotay suuratu naml fasiiruu fi lard faanduruu kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin bal dhulka socda oo dembiilayaasha cidhibtoodii siday noqotay eega suuraة rum qul siiruu fi اlardi faاnduruu kayfa kana caaqibaة اladiina min qabl kana akarhm mushrikiin marka nusuusta la eego sida ay culimmada u sharxayaan waxa weeye in la marmaro caalamka oo la eego ummadihii halaagsamay iyo dadkii baaba'ay ee ilaahay rogay bal raadkoodii si dadku ay ugu cibro qaataan oo taariikhdaa xun aanay mar labaad dib ugu noqonin laakiin kolkaynu si kale u eegno ama aayadda lataa'ifka ku jira waxaa ka mid noqon karaa kuwii mujrimiinta ah iyo kuwii mukadibiintaah cidhibtooda iyagabaa ilahay weli macnaha cidhib xumada iyagoo ifkiiba joogoon weli aakhiraba la gaadhin iyadoo weli ilaahayba aanu rogin oo ay nool yihiin gaalnimadoodii iyo ijraamkoodii cidhib xumada ay ka dhexleen in muuqaalka ay caalamka ku reebtay iyo cidhiidhiga ay naftooda ku haysa iyo iimaan la-aanta xumaantay leedahay in halkaa wax badan laga dhadhamiyo iyagoo noolboon weli la halaagin iyaduna socodka wax lagaga faa'idaysan kara weeye waxa shanaad oo sababaha ka mid noqon kara inaynu dadkeenna guud ahaanba u sheegno xukumka halkaa tegiddiisa tegidda halkaa la tegayo dadku marar fara badan su-aashaa wuxuunay soo dhigaan iyagoo halkaa jooga culimmada aad bay u weydweydiiyaan sheekhow waddammada gaaladoo loo soo qaxo iyo joogidda halkan bal ka waran su-aashaasi wakhtiga ay ku habboontay waa imika intaanay dadku tegin ee meeshii aanay carruura ku dhalin eenay reera ku guursanin eenay ku xididaysanin ayaa su-aashaa iyo istiftaagaas fatwadaasi wakhtigaasay habboonayd laakiin wakhtigan dambe dee qofkiiba uu ku dhex jiraaba marka taa laftigeeda inaynu ogaano xukum ahaan maxay tahay xagga shareecadda oo dadka lagu baraarujiyo oo haddii wax ilaahay uu kugu ibtileeyo kugu bato la isuma dhiibo laakiin mar walba mowqifka shareecadu waa inuu cad yahay oo dadku ay ogsoon yihiin kii tegaya ka aan weli teginba arrinta lixaadee sababi karta kelmadan in la yidhaahdaa waxa weeyaan inaynu khatawaadka iyo tallaabooyinka bulshadeennu ay qaadayso inaynu dib u eegno waayo dadka xilku uu ka saaran yahay waa innaga wixii ka yimaadee dhibaato ah walaalaheen kuwa halkan joogiyo kuwa halkaaba waa waxay soo gaadhayaan dhammaanteen sidaa daraaddeed in la qiimeeyo war dadkii gudaha maxay soo kordhiyeen dadkii debadda maxay soo kordhiyeen maxaa mushkiladaha jira mustaqbalka maxaa inagu iman kara ilaa cumar baa wuxuu lahaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu xisaab waa lagama maarmaan waaya marka saa darteed kolka aynu kelmadan ka hadlayno waxaynu ku koobaynaa uun marka hore dadkeenna halkaa jooga laakiin wadamada gaalada iyo waxa meeshaa faa'iido yaalla iyo khasaaraha iyaga xaggooda ku jahaysan kama bogan karno laakiin tani wuxuunay ku saabsan tahay jaaliyadda ama ummadda halkaa inaga nool bal gaar ahaan wixii khayr ay leeyihiin way leeyihiine wixii dhibaha haysta inaynu wax isaga sheegno oo iyagana wixii lala sixi karana lala saxo innaga laftigeennuna aynu ku baraarugsanaano taasi waa taa weeye had iyo jeer marka qof la qiimaynayo sida innagoo nusuusteenna ka faa'idaysanayna aad bay u habboon tahay khayrkiisa in la sheego oo aan la dafirin lagana dulboodin faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara saasuu nasku ina baraya khayrka iyo sharka khayrkuu soo horraysiinaya dadkeenna halkaa ku nool wakhtigan dambe markii ama xoolaha la joojiyey ama shaqooyinku ay liitaan wax badan runtii way taageeraan dadkeenna ilaahay khayr ha siiyo hana ka abaalmariyo wax si caama ay u soo diraan dhaqaale ahaan iyo wax reerahooda ay ku soo biiliyaan dakhliga u badan way soo xareeyaan waxaana la odhan karaa kuwa guduhu inta ay bixiyaan in kasii badan iyo xilka kuwa gudaha saaran xil kasii weyn ayay isa saaraan qofka halkan laga yaabo inuu shaqaysanayo si aan wax loo weydiinin ayaa ka halkaa wax loo weydiiyaa si aan kan telefoon loogu dirin ayaa ka halkaa telefoon loogu diraa si aan qaadhaanka halkan looga ururin si ka badan baa halkaa looga ururiyaa arrin jirta weeye ta aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin waxa labaadoo ay ku ammaanan yihiin mujtamacaadka tegay meesha ah waxaa la odhan karaa waa dadka ugu adadag xagga diinta dadka had iyo jeer ummadaha islaamka jaariyada halkaa u hijrooday meelo badan oo ay kala waabanayeen inay xijaabka la galaan ayaa dumarka soomaalidu ay xijaabkii la galeen oo ay wax ku barteen oo ay ku shaqeeyeen markaasaa dadkii dib u hakanaya ee ama eshiyaanka ahaa ama eraanta ahaa ama carabtaba ahaa iyaguna ay ku dhiiradeen ay yidhaahdeen show mabda'aaga haddaad ka run sheegto wax badan baa kuu socon karaya markaasaa qaarkood laga codsaday inay xijaabka dhigaan qaarkood laga codsaday garhka inay iska xidhaan markuu qofku idhaahdo dee labadaasi hadday ii sidmaan waxaan iskaga tegayaa shaqada waayo iskaga wad baa la leeyahy waa lagu tijaabinayay taasi waa midh runtii dadku ammaanay ay ku leeyihiin waxaa kaloon aad u ammaani lahaa dadaalka ay sameeyaan dhallinyarada culimmada ah ee u dhaqdhaqaaqa diinta iyo dacwadda masaajidada ay dhisayaan iyo shirarka ay dadka u qabanayaan oo kuwan aan tagnayda ay ka mid ahaayeen iyo sida ay carruurta qur-aanka ugu dhigayaan dadkaasii fakanaya rag iyo dumarba cidda dabada soo haysta waa iyaga marka rag iyo dumarku iskhilaafaan ama jaaliyadu iskhilaafaan iyagaa loola noqdaa waa kaalintii dowladda iyagaa ku jira kaalintii safaaradahay ku jiraan marka wax badan iyagaa xalliya iyagana waxaynu leenahay jazaakum allahu khayran allah idinka abaaliyo intaa kadib halkan waxaynu ka duulaynaa marka wanaaggaasi waa jiraa badani oo markaynu waxyaabaha sheegayna dee dadku kama sinna mushkiladaha haysta qaar way ka sinaan karaanoo waa kuwa lagu hayo mushkiladaha dadku uu sameeyana in ka mid ahoo weliba aan badnayn baad samaysa ummadda meesha ku nool markaa kuma camimayno mana lihin dadka badan baa sameeya laakiin waxa la ydhaha wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaa haddii in yare ay samayso arrimahan aynu ka hadli doonno waa laga yaabaa inuu cudurkaasi sii faafo faafo oo qarniga saddexaad ama labaad uu cudurkaasi gaari kara maanta hadduu in yar ku kooban yahay waxaa kale aynu u baraarujinaynaa arrintan waa afeef aynu ka dhiganayno une wixii khayrihi waa inoo xaasil khayrku waxba kuma yeela sharka u toogahay ayay yidhaahdaan soomaalidu xudayfat bnulyamaan saaxibu siri rasuulillaahi radia allaahu canh xudayfa wuxuu leeyahy dadku nebiga waxay weydiin jireen calayhi salaatu wasalaam khayrka anigu wuxuuna weydiin jiray balaayooyinka iyo sharka may ahayn jecaylaan jecelahay laakiin makhaafata an yudrikanii waxaan ka warwarsanaa inuu sharkaa iyo balaayadaas ay soo gaadho marka sharkaas inuu dadkeennaana ka yaraadaba in jecelahay innagana aanu ina soo gaadhin kii tegi lahaana uu ka hakado sidaynu u baraarujinaynaa waa sidaas weeye intaa markaynu ka nimaadno mashaakilka ama duruufta dadkaa haysta dhowr dhinac baynu ka abbaari lahayn aan ka horraysiinay horta dadku inuu qurbo ku noolaado oo uu kala maqan yahay waxay ka mid yihiin dhibaatooyinkay ka mid yihiin in dadku uu wada joogo oo halkii ilaahay uu ku abuuray intii ehelka ahayd ay wada joogto nicmooyinkay ka mid tahay in adiga iyo reerkaagii iyo ehelkaagii midibo meel uu ka dhaco iyaduna dhibaatooyinkay ka mid tahay waa laga yaabaa dadku taa inaanay dareensanayn la yidhaahdan waa reer hebel imisaa horta maraykanka ugu maqan ingiriiskana imisaa ugu maqan skandinafiankana imisaa ugu maqan wallahi haddaa way iska ladan yihin kol haddii intaa midba inaan u jira ama inani way iska ladan yihiin maxay ku kala aadan yihiin maxay ku kala nool yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam nolosha iyo asaasiyaadkiiyo tiirarka ay leedahay isagoo ka warramaya waxau ihi man asbaxa aaminan fii sirbi mucaafan fii badani cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha qofka waa bariista aaminan fii sirbi isagoo nabadgelyo haysta nabadgelyadu waa shay aad u qaaliya fii sirbi ehelkiisana dhex jooga caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo ee ummadiisiibuu dhex joogaa qofkaas nabadgelyana wuu haystaa mucaafan fii badani waanu caafimaad qabaa cindahu quutu yawmi masaariiftiisiina wuu haystaa intaa kol hadduu haysto waxaba la moodaa in adduunyadii loo soo afgambiyey oo aan waxba ka maqnayn nicmadeedii basuu nabiguu dhigayaa calayhi salaatu wasalaam marka haddii aabbihii hooyadiina halkan joogaan shantoodii carruur ahaana qaaradaha adduunyada ay kala jiraan qofkii nooc waxa ka maqan deganaansho ah warwar buu dareemayaa tilefoon iyo waraysibaaba kharash badaniba uu kaga baxayaaba haddii mid wax ku yimaadaana sidee buu u gaadhayaaba arrin aad u adag weeye marka taasina horta qurba joogga iyo kala maqnaanshahaasi dhibaatooyinka ayuu ka mid yahay kama mid aha nicmooyinka markaynu intaa ka soo gudubno dadka markay halkaas tegeen ama ay u qaxeen ma odhan karno waxay doonayeen ama dacwaday faafiyaan oo dadka gaalada ay ula tegeen ay yidhaahdeen war intaynu iskaxaysanno raggeenna iyo dumarkeenna dadkaa cadcadkee meelaha jooga aynu diinta ilaahay gaadhsiinaye islaamaha iyo odayaasha iyo dhallinyaradii raggeenna iyo dumarkeenna halkaa inageeya waan filayaa inaan malaha dadku dee qof qof qalbigiisa taasi waa ku jirtaaye taa loo badnayn waxase dadku u badnaa in baasha adduunyada la yidhaahdo la raadiyo oo qofku haddii ama nabadgelyadu kasii noqotay ama dhaqaaluhu wal inuu halkaa wax ka soo kordhiyo adduuna adduunka noocaas ma soo kordhay dadku sidee wax u helaan dariiqadeebay ku helaan taasna wax yar aynu ka tilmaami lahayn marka hore ummadda waxaa dhib badani uu ka haystaa kala saaridii xalaasha iyo xaaraamta culays badan baa saaran innagu markaynu halkan joogno maqaaxidaad gelayso iyo dukaankaad gelayso midna ma tidhaahid waxba ma eegeegtid hadaad u badantae waxaad tidhaahdaa wartalow egaspire dhayt miyuu yahay dhaytkiisu ma jiraa mise waa caadi baad odhanaysaa wixii cabbaysan wixii kalena koob shahaisi ama nafar bariisa umaad odhanaysa iyo wasla hiliga halkaa waxaa ii muuqanaysa dadka howl badaniba inay ka haysato dukaankeebaa iibin jiray xalaasha iyo hudheelkeebaa horta aan doofaar lagu karinayn gawriciisuna caadi yahay xalaashana lagu iibiyaa taasi baaba horta la daydayayaa mid aadun habaysanoo wax badanoo dhaldhalaalaya ka muuqanayaan ayaad odhanaysaa maad kan bayna geli sida wuxuu kohanaya waa mukhbaarad khamrigaa lagu cabaa ama kan doofaarkaa lagu iibiyaa dadna muddaaba horta daydayaysaanba meesha xalaasha lagu iibin lahaa waaya iyo hilibkii xalaasha halkee laga helaya hilibkii oo laga yaabo inuu yahayba xoolo ayaa dadku waxay ka warwarsan yihiin war sidee loo gowracay neefka halkaasaa laga tooganayaabay koodhanayaan saca dabeedna marka meel buu marayaa isagoo naftiiba ay kasii baxayso maskaxdiiba dhimatay ayaa mid halkaa taagan uu mindi ku yara wadwadaya waxaan weydiiyey ma dhaqdhaqaaqaa neefkaas may ma dhaqaaqaya bay koodhanayaan ugu horrayba wuu soo dhintayba waaya firkadaha jiray ka mid tahay digaaggana waxsaa ka sii daran bay u sheegayaan in uu yahay maaragtay gawriciisu marka kala saaridda xalaashiyo xaaraamta iyo iska ilaalinta wax khamri uu ku jiro ama doofaar uu ku jiro ama xaaraan ay ku jirto tacab badan baa dadka ka haysta xagga shaqooyinka shaqooyinka had iyo jeer ama qofku uu xafiis ku maamulayo ama shaqaale caddaan iyo madooba lihi ay hoos imanayaan dadku uma badnaa aad bay ugu yaryiintaa qaybta waxbarashada iyo qaybta shaqooyinka qofka officer uu noqonayo meel maamula intaa skandinafiankaan arkay aad bay ugu yaryihiin laakiin dadku waxaad arkaysay iyagoo u badan shaqooyinkan laga yaabo qaarkiin haddii aa maaragtay maqashaan in aad odhan lahayd oo bal iska daataa hebelow waxa maalan su-aalahay ka soo dhex baxaysay taasi qaarkoodna waabaan ku arkaya oo ka shaqaynaya waxay qaarku odhanayaan sheekh waxaa dadka qaarkood ay xadhaan halkan marka doofaarka la gowraco sariibadiisa ayay maydhaan oo dhiigga ay ka maydhaan oo qurunka ay ka nadiifiyaan maxay noqon kartaa qaar kale waxay ka shaqaynayeen in la xaadho shaarica shaarica in la xaadho oo dadku isbiibarra ay noqdaan oo dhar astaan intay gashadaan dadkii soomaalida ahaayoo halkan wada xaadhaya aada arkayso qayb kale waxay aada ugu howlanaayeen iminkana lalahaa aad baa loo dhiiriyaa xadaanat almusiniina waalmarda waalmajaaniin dadka gaboobay iyo dadka buka iyo dadka waalan ee gaalada u badan meelaha lagu xanaaneeyo odayaasha iyo habraha gaboobay ee gaalada ah ayuu qofkii soomaaliga ahaa ka shaqaynaya marka uu kuwaa ka shaqaynayo dabcan raashinkiibuu siinaya raashinkaa waxaa laga yaabaa inuu mararka qaarkood dee doofaarka ku jirayo ile isaga waa raashinkiisii arigiisii wey doofaarku inuu khamrigii siinayo waxa uu kuleeyahy balkaasaan sheekh xafaayadda ka bedelaayo ka war habar kaafirada ama oday kaafirahoo rifan iyo lisan uu ku dhaco yaraaday ayuu kuleeyahy kaasaanu xafaayadda ka bedelaa ku mushahar qaadanaayo ka war ninkaagii reer hebele laandheeraha ahaa malaha oday soomaaliya adigoo doondoonta ama dee wax saa ku dhaama ayaa dhaami lahay waayo weliba mushkiladahay leedahay bay ka mid tahay si ay dadkan hanka weyn u bahdilaan ama qofkan muslimka sheeganaya mararka qaar bay dhacdaa inay dumarkana odayaasha u diraan raggana dumarka ay isweydaariyaan oo la idhaahdo kaasaad ka shaqaynaysaa haddaad diidda shaqo malihid ama mushaara ku siin mayno qofkii bukayna waa saasoo kale iyo kii waalaca waaya waa dhib runtii jira oo qofkii uu ku odhanayo wixii aan siinayabaa hawle iga haysataa nadaafadoodiibay hawleha iga haysataa aniga laftigaygibaa cidhiiri dareemaya qaar kale waxa ay su-aalaha ka keenayeen waxaanu ka shaqaynaa ama aan ku howlanahay sheekhow bal xalaal iyo xaaraankayta aadii sheegtide meelahan baararka khamriga lagu cabo marka ay dhammaystaan ayaan anugu nadiifiyaa ama uruuriyaa quraaradaha quraaradaha ayaa nadiifiyaa waa dadkii khamriilayaashaha ee khamriga cabbayay ayuu qofkani u adeegayaayoo oo alaabtoodii soo nadiifinayaa quraaradahana waa la iibsadaa marka quraaradhiina intoon qaado ayaan ku celiyaa warshaddii khamriga samaynaysa oo quraaradaha laftigoodana suuqbaa iigu jira iyo lacag marka quraaradaa masnacii laga iibinayo iyo kan sakhraamaya ee loo shaqaynayo bal iyana ka war dadka had iyo jeer la yar majeeranaya waxaa ka mid ahaa tagsiilayaasha oo yar cibaadadan mararka qaarkood xor u ah wakhtigu doono joojin kara laakiin iyaga laftigoodina waxay ka cabanayaan wakhtiga shaqada ugu badani ay jirto waa markaa ay gaaladu isu tegayaan iyo markaa ay jimcahooda iyo khamiistooda oo sabtidii axadda ah ay soo sakhraamayaan iyo nin gabadh wata iyo waxaasaan ayaan maaragtay ka shaqeeyaa maxay noqonaysa waxaa kaloo ka shaqeeyaa buu kuleeyahy dukaan baan iibiyaa ama subermarket dee subermarketkii iyaga hilibkii doofaarkaa u yaallo oo caadi u ah iyo khamrigii marka taasaanu iibinaa dee miiskii baa lasoo marinayaa marka qofkii baan kaashkii ka qaadaya doofaarkii ka iibinaya khamrigii baan ka iibinaya bal ka waran sheekhow waaya waa madaakhilsha iyo meelaha wax ka soo geli karaan dadka ama xirfadahoodu marar badan ay maaragtay jiraan dadka ah walaalaheenay halkaa jooga mushaharka la siiyo hadduu gaadho maalan saddex kun oo dollar waxaa sida qaalibkaa laga qaadaa boqolkiiba soddon ama boqolkiiba afartan cashuur ah marka kun dollar wuu ka go-ayaa oo cashuur buu go-ayaa guryahooda aad bay u qaaliyihin iyagoo weliba yaryar oo nicmooyinkan aynu haysanay fiilooyinkan waaweyn aynu dhisanayno lagama yaqaano meesha waa guri yaroo dayiqahoo isasaar oo yuuban kaasi baa kun dollar laga qaadaya kunka soo hadha meeshuu ka soo iibsanaya alaabtaba boqolkiiba shan iyo labaatanba cashuura laydhkiiyo biyaha iyo telefoonka iyo kaarhka baska ama tareenka marka laga jaro saddexda kun waxaa usoo hadhaya qofkii toddoba boqol ama lix boqol intaa iyo masaariiftiisa baa isku soo hadhaya waxa uu isku dayayaa qofkaas haddii uu dadaalo dadaalo qofkii saddexda kun qaatay boqol buq dadka halkan uga soo diri karaa ama waxa uga dhigbi karaaba wax aad u yar buu noqonaya si kale haddii loo dhigo waxa la isku dheeli tiray qofkan dakhligiisa iyo kharashkiisa dadkan waxaa loogu talagalay inay noolaadaan waxna cunaan wixii maaragtay xayaatadoodu ku soconayso waxna aanay dhiganin sidaa daraaddeed baa qofku hadduu akownkiisa xoogaa lacaga ka soo buuxsamaan la weydiinayaa meesha uu ka keenay waanu naqaanaa waxa aad qaadatee waxaana hagee kaaga yimaadeen waa inaanu helaa waaya qofkii haddaba marka uu doonayo inuu wax kororsado sida loo fareemgareeyo ama loo dhigay noloshiisa waxa wey inuu deen qaato hadda dhaqaalihii loo tegay meesha idinkuna dadkan ka sugaysaan dabada sii maroojinaysaan ayaynu miisaamaynaa qofkii markaa wuxuu isku dayay inuu dayn qaato dayntii waa dayn caynkae waa dayn ribe leh hadduu aqal dhisanayo ama qaadanayo aqal iyo hadduu gaadhay qaadanayo iyo waxbarashadii dayn baa saaran dayntaas maaha dayn caadiya waa dayn badan biiraysa sanad iyo sanad iyo sanad way biiraysa dayntaa waxaa laga yaabaa isagoon bixinin inuu ama beeshangalu gaboobo ama naafoobo ama dhintaba siduu dayntaa ugu jiro guriga iyo gaadhiga iyo waxbarashada ka raacday waaya waxaa dhacaysa kii marka aan dayntaa qaadane wixiisa yar iskaba biirsadee waxwadwada inaanu ka fakan karaynin baankii ribowiga ahaa ilan wixii yaraa u haystay guriga ku haysan maayo waa inuu akown samaystaa akownka baanku la tacaamulaya waa baan ribowiya oo sistamkii ribada ku shaqaynaya waaya waxaasoo dhammi waxa weeye qofkani meeshuu ka shaqaynayay iyo wixii uu soo helayba xataa waxaa uga soo hadhay saa darteed bay habboon tahay in dadkaa culayska laga yareeyooo aynaan odhan inuun hebel baa dhoofay oo dollar qaato oo halkaa joogee war wax soo dir oo aan kuyuu loo gelin taa waan ku talin lahaa dadkaa masaakiintaa in looga naxariisto telefoonka faraha badan leh dhinacaa markaynu ka soo gudubno xagga waxbarashada haddii la odhan lahaa war meesha jaamacadaa laga helaa iyo dugsiyo sare iyo aqoon qarbiya oo shahaado wanaagsan leh dhib badan baa ka haysta dadka marka u horaysa waxaaba dhib ka taagan yahay in shaqooyinka waxbarashada wanaagsan sida injineerinka iyo caafimaadka iyo heerarkaa fiican inay dadku ku soo baxaan aad bay isaga yar tahay bal inuu qofku gaadho heer jaamacadeed ama hadduu jaamacadda ka baxana namber wanaagsan shahaadada la siiyo ayaa naadira say noo sheegeen dadkii ku hawlana halka ama ku jiray qofkii waxaa lagala dagaalamaya mustawo jaamacadeed inuu gaadho hadduu gaadhana waxa loo hoos loo dhigaya darajadiisii waxaa loogu qorayaa number haddii uu sidaa ku shaqo tag dib loo soo joojinayo oo la odhanayo qof daciifaat iyadoo weliba mustawihiisa aqoontu ay aad u wanaagsan tahay oo aqoontiisu ay fiicantahy siiba haddii qof dhaqan iyo diin haysta laga dareemana hoosbaa loo hakinaya taasina wax jiro weeye waxa kaloo dadku ay ka cabanayaan mashaakilku su-aalahoodu ka muuqanaya iyo fatwada ay maaragtay in badanna weydiinayeen wasiilooyin xaraama baa loo maraya waxbarashadii wasiilooyin aan caadi ahayn ayaa loo maraya loo maraya hablihii waa isdhex fadhiisanaya oo dee wax la kala soocayaa ma jiro iyadoo tani iska faydfaydan tahay ayuu inankiina ku baarkingaraynaya dhinaca ku haya ama tan kale inantii dadaalaysayba inankan qaawan baa agteeda fadhiya waalidka qaarkood waxay ka cawdeen caruurta iyo sida ay nooc munaafaqadda ah u baranayaan wuxuu ku leeyahy waxaan arkay waxyaabaha warwarka igu abuuray inantaydii qaangaadhay oo marka aan geeyo iskuulka dugsiga sare maalan iyadoo xijaaban baan geynayaa iyadoo asturanoo dhakadeedu qarsoon tahay baan geeyey marka aan ka libdho intay iska siibtay shandada gashanaysa dabeedna fasalka waxay fadhiisanaysaa iyadoo dhaka qaawan ama dharkii aan ku ogaa aan gashanayn halkeedaasay iska wadaysaa saasay kula rafiiqaysaa kuwaasoo waxay kula dhiganaysaa nuse saacaha kula cunaysaa iskuulka lagu joogaya goordhow marka ay soo baxaysa iisoo xidhanaysa oo dhakadii ay soo qadanaysa markii caruurtii la yidhi maxaa sidan u dhacay ila waa nooc munaafaqada waalidkiina sibuu ula dhaqmaya kuwan kalena waxay idhahdeen diiqadba aabbana la geliyey oo marka la arka annagoo asturan saasaana loo wada eegaya tan dhakada maxaa ka galay ama maxaa kaga jiray ka qarinaysaa dabeedna qofkii cuqdad buu dareemaya bal dadkan isu egaysii ardayda ah ee aad waxla baranayso iyo saaxiibadaadan taasay kaga ururaysa waaya waxa mushkiladuhu ay ka haystaan dadka waxbarashada ama dhinaca tacliimta dhinaca sharxa jinsiga innagu had iyo jeer haddii waxbarasho lagu jiro oo culumta sayniska qofkii loo dhigayo dabcan si adablaba loogu dhigaya oo niweynima ay ku jirto oo anshax iyo aadaab fiican leh macalinka udhigaya waa macalin aan diin lahayn oo gaala kadib marka uu sharxayo isutaga ragga iyo dumarka iyo xubnahooda iyo sidee caadiya buu sharxayaa mararka qaarkood in muuqaal lagu tuso ayaa laga yaabaa arrimahaasoo aad u khaliica oo dhallinyarada dhibaato weyn ku haya sida ay maaragtay qirayeen wadamada qaarkood waxaa ikhtiyaar ay u leeyihiin waalidku xiisada diinta kiristanka in ardayga laga saari karo wadamada qaarkoodna waa waajib lagama saari kara xiisada diinta kiristanka marka ardayga la siinaya ama ha yaraado ama ha weynaado heer kasta ha loogu bilaabee lagama saari karayo waa inuu fadhiyaa daruuri wey xiisada diinta dee ilmihii yaraa marka lagu daldalo lix sano toddoba sano sideed sannadood xiisadaa lagu wado maxaa ka soo baxaya maxaa ka soo baxaya xaashi cad weeye xisaskii la siinaya diintii kiristanka iyo ciise iyo u macaanayntii diinta kiristanka ayaa ku jirta wax badanoo laga cabanayabaahin waalidka qaarkood waxay ka cabanayeen dhinaca waxbarashada caruurta had iyo jeer marka ay joogaan iskuulka halkaasaa lagu siiyaa qadada qadadii waxaa lagu darayaa doofaarkii baa lagu darayaa oo hilib looga dhigayaa sandwijkii iyo wixii la isku soo hagaajinayay raashinka ahaa loo qaybinaya ardayda waalidka qaarkood way ka dagaalameenoo waxay yidhaahdeen waa xaaraan oo cuni mayno laakiin maxaa dhacay dee muslimiintii isku mid maaha sida akraadda ciraaq iyo muslimiinta qaarkood ayaa iska miisanaya bahalkii oo iska cunaya sandwijkii bahalkaasi uu ku jiray carruurtoodii siinaya kadib gaaladii waxay ku leeyihiin adiga muslimnimadaadu waa mid maxaya kaniba muslim buu sheeganaya waa kula midoo wuu cunayaae wax doofaar iyo raashinuu kala saarayaa toona ma jiree adiga taada waa mid maxaya dabeedna waalidka dhibaato badan ayay arrintaasi ku haysaa inay ka saaraan carruurta iskuulka intaa raashinka ah ee uu cunayo ayaa kalifta mararka qaarkood skandinafiyanka kuma badna laakiin ingiriiska dhib badan baa ka haysta waalidka xagga carruurta oo ilmihii baa loo baqayaaba ilmihii waa loo baqayaa in ama lala fakado oo intoo jidhkiisa la sarrifo speer baard laga dhigo oo camaliyad lagu sameeyo intoo meelaha lagu gowraco ama lagu sameeyo xumaan inan iyo inan mid kasta ha ahaadee xumaan lagu sameeyo inankiina liwaad lagu sameeyo inantiina sine lagu sameeyo oo lala baxsadaba markaasaan iskuulku bixinaynin ilmaha ilaa waalid ka soo qaado waalidna u geeyo waa carruurteena halkaa iska soconaysee meeshay doonaan ka dhacaya dhibaatooyinka jira ayay ka mid tahay in carruurtii cuqdad nafsi ay ku dhacdo oo uu arka dadkan caddaanka ah ee muddada dheer uu wax la dhiganaya soo wada noolaayeen ay isku af noqdeen inuu isagu ka hooseeyo ninbaa wuxuu ii sheegaya aanu isku xaafadnahay oo jarmalka jooga caruurtiisu carruurtaydu marar badan bay weydiiyaan buuhi aabbo oo inaguna goormaynu caddaanaynaa macnaha dadkii oo dhamme aabbo waa kana uu wada cad yahaye inaguna aabbo yararku waxay sugayaan talo heer marka la gaadho lagu caddaado ma shan iyo toban jir ma labaatan jir aabba inagu goormaynu caddaanaynaa markay yidhaahdaanba waan ka naxaa buuhi carruurtaa yaryar waa cuqdad nafsi ah oo ku beermaysa ubadka ubadka waxaa mushkilad badan ku haya telefisyoonka oo marka uu guriga yimaadana toban saacadoodna xaggaasaa lagu haynaya guriga marka uu yimaadana telefisyoonkiibuu qaadanaya daawanayaa janalku doonaabuu eegayaa waalid wanaagsan oo dee dadaalaya oo si fiican wax ugu sheega mooyaane waalidka kula booda ee si adag ula dhaqma ee xikmadda tarbiyaddu ay ka luntana arrintaasi waxay gaari kartaa macallimiintii iskuulka kadibna culays baa la saari karaa waxaa la leeyahay xaq buu u leeyahay ilmuhu kuu doonaya inuu daawadee diiqadda ka daa waxaa dhacda mararka qaarkood in lagu dhiirigeliyo inay saaxiibaan inamad iyo habluhu wadda iyaga isaga caadiya oo inankii inantii ay saaxiibaan taasoo ay u tusinayaan nafsaaniyaadkooda iyo caqliyadooda iyo caafimaadkooda inay dawo u tahay inuu inankiina inan la saaxiibo inantiina inan oo la isku lamaaneeyo mushkiladaha waalidku uu ka cabanayay bay ka mid ahayd masaaraad marka carruurta loo sameeyay soo yar dalxiisayaan waxaa la geynayaa kaniisadii kaniisadii baa la geynayaa markaasaa taariikhdii diinta nasaarada iyo kaniisadda iyo waxa lagu haya iyo halkaasaa loo ammaanaya markaasaa dee dadku isku mid maaha qofna ka warhayaa oo laga yaaba intuu ka reeba inay hawli ka gaadho qaarkoodna in de ubadku halkaa uu iska socdo uu ku daayo dalxiiska kolkaa u baxaya qaawanaantii baa iyaduna jirta iyo faydfaydaantii dee inamiya hablaba la wada faydanayay waxaa dhib badan ay u ka haystaa carruurta markay jaamacadda galaan waxbarashadii maaha bilaash ribo ayaa saaran intaasoo sannadood baad waxbaranaysa sannad walba intaasaa lagu saarayaa waxbarashadiisii waxa wax lagu barayaa amaah ribo leh waa amaah ribo leh oo hadhowta markuu shaqeeyo laga goosan doono ka taa diidana de waa inuu iska tago oo aanu waxbarasho helini gurigiisa uu iska fadhiisto mushkiladaha ii muuqanaya bay ka mid ahayd dhallinyara iyagii oo labaatan jir ah heerka maasha alla ragga halkan jooga la-eg inamiyo hablaba in aanay garanayn af soomaaligii oo mararka qaarkood muxaadaraadka aan dhallinyarada la soo ururiye u jeedinayo loo turjumayay oo mid kaga gurubaa garbaasiinaya afkii halka ah ayaa markaan af soomaaliga ku hadla isaguna luqadii norwayska ama dhaanishka ayuu ugu sii turjumayaa war dadkani marka ay wakhtigan garan laayihiin af soomaaligii goorma ayay luqadoodii baran doonaan dadkoodii siday wax u fahamsiin doonaan waalid ka mid a dadka halkaa joogaa masar ayuu yimi oo carruurtiisiibaa dhowr meelood ka yimi saddex meelood saddex wadan isma afgaranayaan qolobo qaar ingiriisi ku hadlaya qaar wadamada kale luqadooda ku hadla inta ay guriga la joogeen isagaa u kala turjumayay markii uu ka baxay uu ka noqdo caruurtii walaalaha isaga tegay laakiin dee waddamada dhowrkaa ka yime ummadaha ahaa way safgaran waaye kadibna waxay idhaaheen odayga yaraaee wanaagsanaa ee inoo turjumi jiray xaguu tegay waa aabbahoodka ay sheegayaan maxaa ka soo socda dadkaa waaya waa dhib weeye qofkuna haddii ummaddiisiiba aanay isfahmayn dee ummadda ay isfahmayaan ayuunbuu wakiil ka yahay mashaakilka dhinaca qoyska dhinaca qoyska waa meelaha ugu adkaa xagga mushkilada meelaha ugu adkaadeen qoyskuna sida la ogsoon yahay waa xabad labana oo mujtamaca waxyaabuhu ka binaysmaya ka mid a xabadda labankii markay adagtay gidaar adag baa soo baxaya si fiicanna loo dhigo xabadda labankii hadday tahay xabad baaba ama aan jirinba gidaarba dhismi maayo waxa iska yar hadiya jeer guurka halkeennanba wuu yarya laakiin halkaana wuu kasii yarya muddada intaa leega kontameyada ku dhow maan arag wax isaroosanaya waxaan filayaa haddii suuqa aroosku uu badan yahay marunbaa la odhan lahaa wadaado halkan xaflad aroos baa ka jirtee kasoo qaybgal taasi aad iyo aad bay u yaray waxa uu ii sheegay nin sheekhahoo culimmada masaajidada mid ka mida wax ka dhigayay laba boqoloo hablood baan hayaa buuli su-aalahooda ugu badani guur bay igala hadlaan buuli in inabadii ay dayacana ay guursan lahaayeen wax guursadana uma haynagu aniguna waxaan kuui de xagga iyagaa waa ku dayacnayna allah idin maciino waaya ruuxa dumarka ah waa laga yaabaa in halkan sida ay u dhaqmayso si ka adag ay halkaa ninka ula dhaqmayso wax masaariifo ay uga baahantahay maadaama aanay jirinee ay heli karaysa hadduu ka gooyo inay dowladdii ka qaadato inay murankiisa iyo laga yaabo hadalladiisa u sabirto dee dad ilaahay ilaaliyo wanaagsani way badan yihiine laakiin dumar badan baa sida kuwani ay u sabrayaan maadaama ninkii aanu masaariiftii siinaynin oo xabad weyn oo carruurtii ka mid ah unuu ka mid yahay ay lugta ku laadaa ama marada u tuurtaa taas waa dhib jira waxaa mararka qaarkood dhacda in la isku dayo niman gaaladu ay isku dayaan qofka iyo qoyskiisa in ay kala dhex galaan nin odayaasha ka mida magaalada copenhagen la yidhaahdo weliba masjidka aada ugu xidhnaa dadka aada ula dadaalayay ayaa wuxuu ihi reerkii baan isku dayay inaan raro oo aan la baxsado markii aan u tegay qoladii kamuunka kamuunku waa kelmadaha halkaa aan ka soo bartay baa hayde malaa ma wada fahmaysaane waxa weeye qolada biilka bixisa oo halkii lookalkii qoladii dowladda hoose biilka bixinaysa ijtimaaciga bulshada qaabilsanayd weeye qoladaasoo dadku aad ugu xidhan yahay ayaa ii yeedhay oo waxay yidhaahdeen maxaad u celinaysa wadankii ma degana saasuu yahay saasuu yahay markaan isla soo taagay war meeshan anigaa go'aansaday inaan reerkii celiyo waxa la ii diray buu ihi dhakhtar cilmu nafsiga yaqaano oo bal eega inaan waalanahay iyo iyo inaan miyir qabo ilaa adugu kontameeyo daqiiqo ayuu waraysiila yeelanaya u dhakhtarkaas markuu arkay inaan caafimaad qabo wuxuuhi arrinku keligaa kuguma ahee waa inaad u yeedha xaaskii xaaskii baan u yeedhay xaaskii baa lagu akhriyay ilaa waa shaydaan gacanta wax ugu haya oo sawir bani aadam leh afrika annagaa ka warhayna soomaaliyaanu ka warhaynaa maanta warbixin nooga timi shalayba warbixin nooga timi balaayadaasaa ka dhacday balaayadaasina way isa soo dabahaysaa miyaad ku noolaanaysa islaantii ila qaadatay inaanu gurno oo bedelan oole odayow adigu haddaad tegaysa aday kuu taallaa ayaa igu soo noqotay buui halkiibaa reerkii igaga baaqsaday marka wuxuu la hadlayay niman soo guuraya waxaan maalmahan aynu imika joogno laba ninoo midna reer gesi iyo midna reer burco ayaa midna toban caruura la soo fakaday midna sagaal caruura oo macnaha maxaaska ay soo wada guurayaan kuwaasuu lahaa war aniga soo fuqi kari waayayo mushkiladaasaa igu dhacdo iyadii baa layga faramaroojiye bal idinku alla haydin saacida sii socda buu lahaa marka waay waxaa mushkilada qoyska in fara badan burburisay fatwada loo doonayaana ay aad u soo noqnoqonaysay wadaad kasta oo cusub oo yimaadana aad looga raajiciyaa bal inuu waxuun ka neefiyo waxa loo yaqaana sabaraytka sabaraytku waa kalalulasho kalalulashaynu odhan karnaa iyo kala laalaa qoyskiibaa gaaladu ay leeyihiin wuu kala lushaa waana kala laalaadaa mana wada joogo mana kala tegin waa nidaam iyagu dhigteen oo ay yaqaanaan marka qoysku wada joogiyo markaa uu kala degan yahay ninkiina meel degan yahay ooridiina meel degan tahay xoogaa qaxwo ah ayaa kordha oo gaaladu ay kordhiyaan hadafkay doonayaanba ha ka lahaadeen hadday doonayaan haba kusii ibtileeyeen marka waxba isu qaban waayaana isku dhammaato sidii aynu hore usoo sheegaynay masaariiftii ayay leedahay war sabaleydkaasaynu gelayna hebelow hebel baa galay oo reer hebel baa galay oo reer hebel baa galay waxbay biiriyeenoo daar bay hargeyse ka dhiseen ama meel heblaayo ka dhiseen waxaan adiga ku haystaa waa maxay marka dambe sii adkaysa waxay leedahay sheekh hebelka ina wacdiyaaba waa ka ku jira reer sheekh hebelba way ku jiraana diintanaad haystaana garan mayne sabaraydka inoo qaad sabaraydka hadduu ninkii sannado badan la circiiro oo marka dambe uu iska qaato waa halka qumbuladu taalle wax ka qarxayaan goordhow waxaa khiyaamada laga qaaday gaalada iyadii waxay doonaysaa inay maamusho isagiina wuxuu doonayaa inuu yuu maamulinbe maamulka barhkii yeesho isagu difaac baabuu ku jiraa wuxuu leeyahy mee aan barh ku yeesho anna waxuun baan ku leeyahay mee waxba kuma lihid halkaasaa meelaha lagu kala dhaqaa kolkii hore way isyeelyeelayen isyeelyaal baa markii hore loo kala degay laakiin runtii bay tegaysa oo wixii la soo qaatay baa lagu kala tegaya qoyskii burburinaya mushkiladaha waxaa ka mid a arrintaa mael sabaraytkaoo kale dhinaca ingiriiska sida dadku ay aada uga warramayeen isaga wax caadiya ay xaggiisa usii socotaaba inay caadi noqoto qofka wadaadka ka wacdiyaya sabaraytka eele waar sidaa waxba ha ku ceeshina sidaa gaalada khiyaamaha uga qaadina sidaa ha u kala degina furiin bay noqonaysa warkani wuu cusub yahay baa la odhanaya waa lala yaro yaabayaaba mushkiladaha u waaweyn bay ka mid ahay runtii burburka qoyska waxaa mushkiladaha sabab u ahaa waa tan dhaqaalaha uune in la isku khilaafo xagga aqaaribta yaa wax loo diraya dadkiisee wax loogu diraya iyaduna ay xaggii reerkooda tidaa waxbaan u wadaya isaguna xaggan kale dabeedna halkaa qarax ka yimaado marka taa waxaan odhan lahayn bal si aan reeruhu inoogu marmarsoonin ha laga yareeyo xilka xilka ha laga yareeyo oo weliba inantii heblaayoy soo dir bal ka daa waa intay waxu dhintaabe waaya mushkiladii xagga ragga ragga qaarkood yay badnaaninbe ayaa weli waxay ku ibtilaysan yihiin waxaan innaga laynagu ibtileeye qaadka la idhaahdo qaadka halkan aad arkayso beri dhexdeer baan weydiiyey sariflayaashan intee u sarriftaa maa ku lacagta jaadka laba boqoloo kun bay idhahdeen maalintii oo dollar ayaan u sarrifnaa hargeysa bal ka warran waddanka inta kalena ku dar soomaaliya waxaa la tilmaamaa hal milyan oo dollar in uu ka baxo oo maaragtay lacagta jaadka loo sarrifaya maalintii bishii soddon milyan sanadkii maxay noqonaysa kun iyo laba boqoloo milyan wax aad u cajiib badan weeye kii baa la sitaa waxyaabaha igu yaa badnaa waxaa ka mid a magaalada maalma la yidhaahdo ka tirsan sweden ayaa waxay ka warbixinayeen waxay dhahan waxaan warjaadku sidii ku yimaadaabaani waxay dhahan deglaanu leenahay degle deglaha waxaynu maqli jirnay dhowr iyo siddeetankii markii jaadka la joojiyey ayaa qofku intuu degta jaad ku soo qaato ama isa soo miineeyo wax miinayn la odhan jiro meelahan soo gashado rag iyo dumarkii ayaa dabeedna meel unuu geli jiro wuxuunbuu iska soo guri jiray intaasoo minjood qofkiioo shishlaanbaa intaasoo minjood iska soo gurayo hadhow yaraanaya marka waxay idhahdeen deglo kaafiraanu leenahay oo mid gaalabaa noo soo xambaaro swidishka ah ayaa noo soo xambaara jaadka kadibna meel baan lo galaa halkaasu kaasaa noo soo xambaara waxaa la kiraysanayaa in caddaana jaadkii loo kiraysanaya dhibbuu ku hayaa wakhtigii hooyada caruurta u lahayn lahaa iskuulka ka soo kaxayn lahaa uu garab qaban lahaa tarbiyadooda ayuu iska marqaamaya meel iska fadhiisanaya hooyadiina way la silcaysaa caruurtii kadibna halkaasaaba laga yaaba qoysku inuu ku burburo qayb kalena dee waata la yidhaahdo beertay galeenba beerta beertay galeentu waxa weeya wuu ka shubayo mukhadaraadka ayuu ku isticmaalaa meelaha lagu yar nasto waxyaabaha had iyo jeer dhibka ku haya qoyska uma baahan runtii in laga fiirsado iyadoon la xaaraantinimaynaynin waxa ka mid a guurka labaad iyo saddexaad iyada qudhigeeda marka loo dhabagalo waa waxyaabaha kala eriyey bay ahayd ragg iyo dumarka ama qoysas badani ku burbureen ninkii wuu dadaalaybu reerkii halkan u keenay laakiin kolkuu adkaysan kari waayaybuu halkaa mid kale ku guursaday tii halkani markiiba way soo raraysaa maciyaalkii halkaasay ka degaysaa dabeedna ifur bay isla soo taagaysaa iyada tuuro aniga ii tali arrinku halkaasu taagan yahay waaya ama halkanuu mid ku guursanaya tii halkaasaa dabeedna cerkaa maraysa taasina wax badan ayaa iyadana dhibaata ay ka taagnay waanay habboon tahay runtii in waa midho gunti iyo qaar geede ba laga fiirsado sidii hawshaa la isu waafajin lahaa sharcigu waa xalaaleeyey laakiin xigmad in la isticmaalo marar badan khilaafku wuxuu ka yimaadaa qoyska gabadhii oo ama ruuxii dumarka ahayd oo fiiso soo dirtay oo ninkii halkan ka qaaday ku tacabtay geysay halkaa kow dabeedna uu uga amar qaadan waaye ama ula jaan qaadi waaye sidii ay doonaysay waa fiisadiisa soo daba socotay ee ragga qaarkood ku yididiila fiicnaa iyaduna halkaasay dhibaato badani ka timi walibalow dee anigaa ku keenay saa darteed waa inaan ka taliyaa dakhliga reerka soo gelaya mee anigu nin baan ahayo qoyska anaa xukuma mayiyo may qiriyo qir meesha waxaa ka soo baxay in caruurtii dadkaa ishaysta iskhilaafay ee qoyska ah ee ixtiwaa ku samayn kari waaye camalkii reerka hanan kari waaye inay burburaan dabeedna ka dhex qaadaan gaaladu caruurta nin waxaan arkay ooyaya runtii oo nin weyna waliba dadkii mas-uuliyiinta ahaan jiray baryihii hore waa ilmaynaya marka su-aasha ay weydiinayo waxa uu leeyahay caruurtii caruurtii waa la qaatay yaa qaatay gaaladiiba qaatay shan bay ahaayeen shantii markii aanu iyadii isaseegnay qasab baa la igaga furay caruurtii la qaaday iyadiina nin bay la saaxiibtay anaa arkay ninkaasi isagoo guriga iyadii la jooga anigana boolisku waxa uu iga mamnuucay inaan ka soo ag dhowaado guriga masaafad intaa la eg haddaan u soo jirsado xarig ninkii wuu ilmaynaya ma kari karo wax uu sameeyo oo runtii dee inuu qarxo cadho uun mooyaane wax kaloo tallaabaha u qaadi karaa ma jiro burburkaasi waxa uu keenay khilaafkaas in furiinku bato furiinku halkeennanba wuu badan yahay laakiin halkaana uu ka sii bato furiinkaa badani wuxuu keenay in dumarka laftigoodiina ninkii ay kula tartamaan guurkii way dhacday waa la iga sheekeeyey macnaha waxay isku dayaysaa inaanu ka horguursanin iyadu isagu inaanu iyada ka horguursan iyadu ka horguursan marka berri maanta kan la guursado saa dambena kaa la guursado kala kale lagu sii xigsiiyo macnaha muddo aan dheeraynba rag badan ay u dhaxayso waxa dhacday qaarkood iyagoon cadadbixin marka ruuxii dumarka ayadoo weli cadadbixin mid kale guursado mushkiladdii markay sii korodho qaarkood baa marka ay isjiiteen ee silic iyo darxumo ay isla mutaysteen nin kale iska guursatay iyadoon laba furinba qaarna ajaanib bay la dhaqmeen intaasoo dhammi waa mushkilado qoyska ku yimi runtii waaya dadku ummadaha kale ama jaaliyadaha kale si uunbaad moodaa in ay u yar uruursan yihiin oo muddo dheer ay soo joogeen oo wax loo dadawayn karo oo ama dowladi ha dawayso ama madaxda jaaliyada wuxun loo nabnabo waaya dhinaca akhlaaqda meesha dee la joogo waa dareemi karaysa meelaan diin islaam laga dhaqmayn shicaarkooda iyo calaamadoodana aad moodo qaawanaanta marka akhlaaqdu meeshaa waxaynu odhan karnaa qaawanaantu waa shay iska caadiya marka waddankaa la joogo hadday madarasada tahay iyo hadday telefisyoonka tahay iyo haddii ay meelaha bannaa fagaarayaasha ah ee la isugu imanaya ahayd waa meesha aad arki karayso ruux dumara oo qaawanoo telefisyoon ka soo baxay waxaa taanigisi iyo galan bahalkii yaraa kaysaligiina aan gashanayn telefisyoonka markaad guri timaado inaga bakti baa la odhanaya kaas ha iska baktiisnaada inta sheekhu joogo oo hadhowta miyaa la siraadaya markuu sheekhu tago bal inoo siraada bahalka aan warkii jasiire iyo wax ka eegne meel sheekhow balaayaa ka soo baxay wax balaayo iyo baas baa ka soo baxaya waxa guriga yaallaa waa waxaas weeye dhallinyaradii baad arkaysaa iyagiioo surwaal bay gashadeen dabadii qaawan hoos bay u rideen hiniqow baa la yidhaahda nin ka mid ahaa maaragtay dadka halkan ka tegay baan su-aaluhii weydiinaya waa ku yar surwaalkiibaa halkaa dabada dabadan intan kala jeexan baa bannaanba xagga dambu ka riday surwaal gaaban sida kale weye markaa waxaan ku nii adeer nin odayaa marka uu arkay anigoo saa u yara eegayo ka jeesanaya ayuu ihi adeer surwaalka kor u qaadoo dabada qari markaasuu ihi mee jilibkaa bannaanaanaya haddaan xag kor u qaado jilibka ayaa bannaanaanaya marka dabadii baa waxaa kala sahlan jilibka waa nooc moodo ah nooc loo labisto ayay noqoto laga yaabo halkanna in aa ku aragtaan yarirka soo xagaabaxay qaarkood waxaa dhacda mararka qaarkood meel baa la itusaya magaalada maalmo anagoo joogna halkan gidaarkan shishadiisa ama meeshan yare iliiradan dhex marta waa meel si caadiya dadku uu isugu qaawiyo dadka qaawan baa isugu tago waa la yskaga dabaashaa waana lagu yaro laydhsadaa marka meelaha qaarkood baa aad la iga duwayayo lalahaa wadaadka bal indhuhu iyo aada uga sii wasakhoobin ninbaa markaa wuxuu iga warramay wuxuu idhi ninaannu saaxiibnu hebel la yidhaahdo ayaa yidhi war bal meeshanaan maanta ka jibba keenaya wuu galay buuhi markii uu albaabkii maraya ayaa kii resebthonka fadhiyay baa ku yidhi dharka halkanaad sudhanayso wax asturani meesha ma galee khaanaddaa iskaga ridoo markaad soo baxayso ayaa aad gashanaysa dabeedna wuxuu idhi markii aan muriyo gacan iska dhigay kiibuu uga warramaya anna kiibaa iga warramaya ee aan halkii wada sudhay dharkii siduu u dhan yahay in yar socday ayaa waxaan arkay dadkii ay soo wada eegaya buui wixii meesha fadhiyey oo iyaba intooda badani qaawanaayeen oo isoo wada eegaya markaasuu dee show iimaankiibaa siin waayey intaan halkii dhaafi kari waayey ayaan dib u soo noqdayoo markaasaan gashaday buui dharkayga degdeg baan uga soo baxay macnaa halkaa waan sii dhaafi kari waayey buui damiirkiiba isiin waayey dee isba muxuu ka doonay marka horeba shaydaan iyo kibirunbaa dabada ka waday waa magaalo dhexdeedba waxaas ku nooyi dad muriya gacanoo sidii kamaa bada'na awala khalqin siduu ilaahay ku bilaabay markii ay dhasheen ayaa halkaa laysugu bilaabasugu imanaya waa taa ilaahay u leey in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila in hum ilaa kalancaam nicmoolaydaa ilaahay uu ku shabahay subxaana waaya mushkiladaasi runtii xagga akhlaaqdu waa mid aad iyo aad u khatar badan waxaa meeshii imanaya hawraanuljins dhallinyarada halkaa ku nool bal ka war madarisadii taa tahay telefisiyoonkii kaayah shaaricii kaayah marka qofkii dhallinyarada halkaa uu joogo cunno kala nooca oo khudrad badan leh oo tamartiisa iyo hamadiisa kor u qaadaysa marka uu cunayo maxaad u malaynaysaa qofka dee naftiisii qofkii inta uu xejin karaa intay noqonayso qof ilaahay ilaaliyey mooyaane khatar badan ayaa ku soo jahaysan qofka ah sidaa darteed baa nin sheekha wuxuu ii sheegay hablaha qaarkood buui ma aha wax badan laakiin waa tiro kooban ayaa waxay dhacday bayna hooyadooda inay kondham shaxaadeen ee hooyo caawa xaggaasaan u kacayaa bal kondhamkii iibi bal ka war kondhamka waa laydiin sharxiya waa kii aynu inaguna diidanaynayn lahayn halkan wax ka soo degi karo wadanka soo geli karaa ma jiro ayay islaantii halkii kariimka ka weydiisan laydanta ayay weydiisanaysaa kaa waxa batay ijhaabkii ijhaabku waxa weeyaan ilmihii la iska soo rido denmark dowladdu tirakoob bay samaysay tirakoobkaa waxa ay yidhaahdeen dadka ugu badan ee ilmaha iska soo ridaa waa ajaanibta dadka ajinabigaa weeye nambarka u badan waxaa noqday soomaalida eeraantuna way ku xigtaa bay idhahdeen waalidka u yeedheenoo waxay idhaahdeen qaar badaawiya baad tihiinoo badwaanahe hablihiinna waxaa bartaan sida kondhamka loo gashada ee la isaga ilaaliyo waxaan calooshooda galaya balbara bay idhaahdeen ma aha ka daaya iyagu ma laha sinada ha iska daayeen iyo waxaa ha iska wateene laakiin bara un sida la ysaga ilaaliyo marka waxay ku dacwayeen waxaan annaga kharash bay nagu joogaan kolba mid unbaa iska imanayso odhanaysa iga soo xaadha miyaanay annaga lacag naga gelayn oo dhakhtarka aan kharash naga baxaynin war iska basriya bay leeyihin ha iska wateen laakiin kondhomkiya waxaasaa saas u sharxa waxa dhacay weyo iclaamkaa laga sii daayo waalidkaa intoo loo yeedhay baa lala sharay oo laleeyahy hablaha dee tilmaama uun tilmaama say isu farsamayn lahaayeen say u farsama socon lahaayeen waayo n waa mashaakil runtii waxaynu markaa maal jaaliyadda had iyo jeer baakistaanta iyo eeraanta iyo turkida iyo arrintaa xal bay ka gaadheen ilmuhu marka uu gaadho baaluqo lixiyo toban jir toddobiyo toban jir marka uu gaadho habluhu halkaa inta badan waxaabay tilmaamaa waqtigii ay fuqahadu sheegi jireen sagaal jiriya bay ku qaangaadhaanba habluhu oo xaydka ay ku helayaan ku baaluqayaan markuu haddaba ilmuhu heerkaa soo gaadho dugsi sare inankii inanta isu guuriyaanba halkaa jooga qofka waxaa loo samaynayaaba guur midna carruurtu iyagoo yaryar oo iskuulka dugsiga sare dhiganaya ayay xaas iska dhowdaanba hadhow jaamacadda iyagoo carruur leba iska dhigtaanba mushkiladda xalkaasay u sameeyeen soomaalidu taa way samayn kari laayiin waxyaabo badan baa ka hortaagan oo qaarkood waxa ay dareemayaan ilmahan ilaa uu jaamici weyn noqdo bal horta cagta ha u dhigo qaarkoodna habla iyo inama iscalmaday oo isjeclaaday waaba isu diideenba anigoo annagoo reer hebelah kaasi naga guursan maayo keligayaba ismaanaan guursan halkaaga iskaga ega aabbo kaa waxba ha guursanini dabeedna inantii maxay samaynaysaa marka kii kufkeeda ahaa ee muslimka ahaa loo diiday guursan lahaa dee gaalbay iska raacaysa waaya mushkiladda intaasoo dhan kasii daran khatartana inagu haysaa waxa weeye caqiidada caqiidada dadku marka waxaa lagu akhriyo ee waxa uu ku kobco runtii shayaadiintaasi wax ku akhriyayso su-aalaha ka imanaya su-aalo aad u khatar badan weeye su-aalaha ilaahay kaa weydiinayaan ama rasuulka kaa weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam ama diintaba kaa weydiinayaan wax badan baad madaxa qabsanaysa ad yaabaysa rasuulku soo carabun mu ahayn qofkan murtadka maxaa loo dilayaa diinta ka baxa soo iska caadi maha sawtan gaaladan kaleba iska joogta su-aalo aad odhanaysa dee waxay ku taagan yihiinba mabaadidii islaamka iyo nusuustii xaggii cibaadada cibaadada marka la eego jawiga lagu nool yahay diinta meesha laga haystaa waa diintii nasaarada inkastoo iyaba aanay u haynin nafoo ay iskaga tegeen haddana dee ma ogola masaajid intoo si caadiya loo dhiso minaaradihiisa laga edaamo marka adaanka shayga la idhaahdo halkanaad kaga tegaysa uguna soo noqonaysa meel aan laga adaamaynin oo kildhi ayaa lagu adaamaya ibriiq ma maqli jirtay beri hore laga soo baxo maka la joogay masaajidku way samacadihiisu daakhili ahaadaan laakiin inay khaariji noqdaan lama ogola intooda badan haddii laga tegi waayo meel malaha ingiriiska oo ajnabigu ku badan yahay dadka muslimiinta ah ayaa ogolaya laakiin skandinafiyanka guud ahaan hoos baa loo adaamaa meesha lagu tukanayo masjidka lagu tukanayo waa in sameecadu daakhili noqdaan adaanku dabadda uma bixi karo waxa la odhanaya waxa meesha laga yaqaanaa waxa la yidhaahdo cid kastoo loo marmarsanayo waxa laga yaqaanaa waxa la yidhahda jaarkaa kaa cawday kiis marka lagu soo oogayo ee masaajid la xidhaya ama madarasad la xidhaya ama aqal lagaa saarayo wuxuuna la odhanayaa jaarkaa kaa cawday sidaa daraaddeed waa lagaa saaraya waa lagaa xidhaya meel baan muxaadaro sidanoo kale ku qabanayay way kululaatay waxa falaashadii iyo wixii la shilayaaa batay waxaan ku daaqadan inaga yar neefiya mee sheekh codkeennaa dabadda u baxayabaan codkaa gudaha kan gudaha dabadda u baxaya marka waxaa la odhanayaa jaarkaa idinka cawdee dee iska xamiluun daaqaddu way xidhnaanaysaa yani wallaahi dee meesha sida wax loo faa'iidaysan doono daaqaddu xidhnaanayso ee codkii dabadda laga ilaalinayo arrin adag weeye wakhtigan dambe irhaab irhaabka iyo waxa ay sheeg sheegeenna iyaduna arrintu kole way sii adkaatay oo waa in la ilaaliyaa masaajidka inaan la ishortubin waa in la marar fara badan marka la dalbayo goobta masjidka aan masjid lagu dalbina meel jaariyad isugu imanaysa iyo waxaa lagu dalbo hadhowta haddii arrintaasi fashilanto dee dowladdu xaq bay u leedahay inay xidho waxaa dhacday mararka qaarkood inay madaariskii dadku ay gacanta ku hayeen sida soomaalida iyo muslimiinta ee xataa manhajka wadamadaa lagu dhigaya ee lagu daraya in yaroo tarbiyada iyo in yaroo asturnaana iminka waxay bilaabeen inay xidhaan darisadan mabaadida waddankay kasoo horjeeda iyo dimuqraadiyadda kol haddii halkaa laga bilaabo waa la xidhaya saa darteed baa madarasada ay aada ugu reeyeen soomaalidu oo ay gacanta ku hayeen maaragtay maamulkeeda dad deenishaa wax ka dhigi jiray iyo macalimiin kaloo ajaaniba manhajka wadanka lagu dhigay laakiin akhlaaqda iyo in yaroo asturnaanah iyo aadaabta islaamka lagu yar dhex tari jiray hala xidhay soo saareen maalin dhaweyto mabaadida wadankaa kasoo horjeeda waaya bal waaya haddaba marka aad isu soo geysta intaasoo mushkiladihii qayb ka mida una oo laga yaabo maadaama khibrad badan aanan u lahayn in wax badan aan ka kala tegay intaa markaad isu geyso ee aada u geyso soomaalida iyo firiqsanaantooda ardaayo ay u kala fadhiyaan qof waliba gaar isaga socdo intooda badani ee aada u geyso wakhtiga dheeraanaya toban sano kadib labaatan sano kadib oo iyaguna ay ku fikiraan gaalada waxay leeyihin marka lasii murmo war hambag baad sidatay markaad meeshan timid diin iyo dhaqan kuugu jiray hambagga inaad iska dhigto hambagga iyaga xambaarata wey waxaa lagaa doonayaa inaad sidaadii hore un ahaato maahe waanaad shandad kale xambaarataa adugu aad adkaysatana qarniga kan ku xiga ama labaad ayaanu ku guuraysan doonaa waanu ku maalgelinay maxaanu kaa faa'iidaynaa ilaa had iyo jeer qofku markuu wax bixiyo waa inu wax faa'iidaa marka ummaddaa wakhtigu uu ku dheeraado halkaana marxaladeedu iminka ay marayso toban sano shan iyo toban sano ay ku marayso maxaa ka soo baxaya intaasoo la isu geeyay maxay la mid tahay wax laga murugooday runtii noqon kartaa ummadaha intaa la eg dhaqankiisaa isu soo bedelayo balaadaasi saa u soo biirayso iyagoo luqado kala duwan ku hadlaya oo dhaqamo kala duwan xambaarsa oo ummado kale ka dambeeyaan markay waddan kusoo noqdaan iyagoo b h d sitaa ama shahaadada ugu sarraysa sitoo qofkani jaamici yahay reer hebelah laakiin bedelan oo diirkuna madow yahay dee si kalena loo soo dhisay qofki marka intaasi waddanka isugu yimaadaan dee hawadaa laynoo dirayaa haddii aan macno kale ilaahay keenin arrinkeennu iminkaynu cadanaynaae waxa runtii khatar badan baa iman karta waaya waxaa haddaba jira walaalayaal raasamaalka keliyahe qofka muslimkaa uu leeyahy waa diinta diinta waa nicmada u weyn diin la-aantu ayaan darrada aada u weyn weeye dadkeennii inay ka lunto diintu inay diintii inaga lunto oo dadkeenna aynu ka sheekanayana aynu ka sheekaynaynaana uu lumo bal haddii dunyo yari inoo soo bedasho maxaad ku miisaami lahayd diintii baa luntay dadkiina wuu lumay dunyo yarna waa la helay ma isbarbardhigi karaynaa maya ilahay baa wuxu uhi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wabi'sa alqaraar alam tara miyaanad nebi maxamedow la yaabayn ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran kuwa nicmadii ilaahay ayay oo diinah ayay gaalnimo ku badasheen wa axalluu qowmahum daara albawaar reerahoodiina intay rareen ay geedigeliyeen ayay fureen naar dhexdeed jahannam yaslownaha wabi'sa alqaraar wanacuudu billahi min dalik waxa walaalayaal su-aali ka imanaysaa maalinta qiyaamaha ubadka ah su-aal baa ka imanaysa ubadkaa markaad halkaa geyso dee malaggiina waa ina dul taagan yahay ee aad halkaa kaga dhimato taladu adiga kuuma taallo ee iyaga u taallaa ubadkaasi marka ay halkaa ku socdaan ee ay ku farabaxaan su-aashooda maxaad kaga jawaabaysaa maalinta qiyaamaha nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudun yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani qof wal oo dhashaaba fidrad iyo diinta islaamku ku dhalanaya labadii dhalayba ama yuhuudi ka dhigaya ama kristan ka dhigaya ama ka dhigaya majuusi waxa aynu intaasii raacin lahayn ama kusoo gebagabayn lahayn khatartu aad iyo aad bay u badan tahaye tegitaanka halkaa la tago saddex arrimood baa loo tegi karaabay culimmadu ku tegeen qowlka raajixa saddexda arrimood waxaa ta u horaysa ay tahay caafimaad qofkii uu ka waayey macnaha daaweyn isdaweyn uu ka waayo waddamada islaamka iyo dalkiisa oo baahiya ay ku kaliftay wuu u tegi karaa si uu isaga soo daweeyay waxaa labaada u tegi karaa waxbarasho uu ka waayo waddanka islaamka iyadoo diintiisana loo aamin yahayoo oo qofkii uu yahay qof weyn oo wax u kala soocan yihiin oo masala jaamacadoo kale ka soo baranaya waxaa saddexaadoo loo tegi karaa dacwad dadka ah loo gurmanayo oo laleeyahay kuwaniba xaq bay nagu leeyihin ee aan diinta u sheegno oo aan islaamka ku soo hanuunino waan waraysta waxaan ku ui waxaa iga warantaan ummaddan aan la nooshiin miyaa baridaanuun ma baahidiinuunbaa u muujisaan mise dacwad baa u fidisaan oo nin walaba kuwaad la shaqaysa iyo kuwa ku maamula iyo kuwaad la saaxiibka tahay ee macnaha meel shaqo isugu timaadaan islaamka ma u fidisaanoo ma u sharaxdaan intooda badani waxay ku odhanayaan sheekhow islamaba gaadhnaba layska ay nagu hayaan qof qof baa lagu tusaya lagu odhanaya hebelkaasi waa nin dadaal badanoo qaar buu soo islaamiyey ha way soo islaamaan dad ka mida iyaga laakiin runtii dadaalka noocaasi aad uma badna dacwadda waa loo tegi karaa waynu dareemi karaynaa saddexdaa arrimood iyo xaaladoodu sida ay tahay inta loo baahdo caafimaad ma badna dacwad inta loo tagaa ma badna tacliim inta looga qastaa ma badna laakiin waxyaabaha kale looga qastaya adduunbaa u badan iyo nolo raaxale marka runta loogu tago waxaa ka mida qaybaha alwalaa walbara albara inuu qofku gaaliyo wixiisa ka beri noqdo alhijratu min bilaadi alkufr wadamada gaalada in laga soo hijroodo qur-aanka kariimka ilaahay waxa uu ku xusay dad deganaa wadanka gaalada malaa'igtii nafta ka qaadaysa ay u timid waraysi bay la yeesheen iyagoo nafta ka sii qaadaya waraysiga waxaa ka muuqanaya canaan iyo hanjabaad iyo huruuf iyo qofkii oo loo muujinayo inuu dembiilo yahay inay daalimin yihiin dadkan iyagoo mu'miniin ahaa inay ku dhex noolaadaan wadamada gaalada oo ay ka tegi waayeen taasaa ilaahay uu ku canaananaya ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu aalimii anfusihim ilaahay baa waxau ihi kuwa naftooda ay ka qaadaysay malaa'igtu iyagoo naftooda dulmiyey qaaluu fiima kuntum malaaigtu waxay weydiisay maxaa ku sugnayde maxaa halkan ka haysa qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard waxay idhaahdeen waa meeshaana lagu harowsadayoo si uun baanu mustadcafiin isaga ahaynoo waxbaa isku caynkan iyo caynkan iyo caynka noqday cudurdaaray keenay qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha malaa'igtu waxay leeyiin dhulka ilaahay waasac buu ahaaye maxaa ugu hijroon weydeene meel kale u tegi weydeen faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiira kuwa ilaahay wuxuu tilmaamay hoygoodu inuu naar yahay meel la galan halkaa ayaa u khatar badan waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi uma yudriku lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah wakaana allahu hafuuran raxiima aayaddu waxay leedahay waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi qofka ilaahay iyo rasuulka u hijroonaya waman yuhaajir fii sabiili illaah ilaahay daraaddii qofka u hijroonaya ilaahay daraaddii ba aayaddu tilmaamaysa in loo qixi karo ilaahay iyo rasuulka in loo qixi karo laakiin aan loo qixi karaynin fii sabiili hunguri iyo fii sabiili lmaslaxa iyo fii sabiili almutca waatamatuc marka cumuuman waxaynu kusoo gebagabayn lahay walaalayaal muuqaalka aynu bixinnay oo biira tobannaan sano waxaa ka soo bixi kara shay aan cidhibtiisa la mahadin waxaan ku talin lahay dadka halkan jooga inaanay waxba kusii gurmin xaggaa dalkoodana aaminaan nabadgelyadiisa iyo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo waxbarashadiisa isku dayaan inay dejiyaan ay horu mariyaan halkoodanna aaminaan kuwa xaggaana isku dayaan inay soo celiyaan xilkaa u weyni dadka had iyo jeer mas-uuliyadda ku magacaaban baa waajibkaasi uu saaran yahay mid mucaarida iyo mid muxaafidaba acyaanta waddanka iyo culimmada ayuu xilkaasi saaran yahay kuwa debadaha ayay tahay iyaguna wax bisiloo fadhaalka la daro un inaanay sugine inay ka qayb qaataan dalka dejintiisa iyo horumarintiisa diin ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo nabadgelyo ahaanba kalsoonidaasi kolka ay timaadda ee ummaddu isku tashato ayaa la rajayn doonaa inay diin iyo dad iyo dalba wax u qabtaan haddii kale allah inaga nabadgeliyo silica iyo darxumada iyo halqafka uu cadowgu dadka iyo dalkooda halqafayo wuu sii badanaya waxaa kaloo dhacda ummadaha marka la doonaya in laga guulaysto had iyo jeer oo laga adkaado ama la bedelaba ama dalka lagala wareegaba hijradu iyo qixinta la qixiyo waddankooda laga guro waa wadooyinka loo maray ka mid tahay falastiin oo kale iyo yuhuudda intii dalka falastiin la dejiyey yuhuudda waxa la bilaabay oo gaaladu ay bilaabeen yuhuudda iyo nasaarada uhiilinaysa in la isweydaariyo oo falastiintana waxbarashada iyo jawaasaadka iyo dejinta laga siiyo wadamada dabadda oo dabadda loo saaro yuhuuddana la soo raro si la isu weydaarto la isu masaxo marka innaga laftigeennu dee haddaynu sii biirno oo macnaha dadna sii baxo dadna daldala uun balwadda caqligoodu caqligooda bedelaysa waxa suuragal noqon karaa si yar in la isu barabixiyo la isu riico marka waxay u baahan tahay si mas-uuliyad leh oo istaraatiijiyad dheer leh ummaddu inay u fikirto kuwa dabadda jooga iyo gudahaba oo dabeedna isbedel ilaahay had iyo jeer wuxuu dadka bedelaa marka iyagu wax bedel isbedel keenaane isbedel la sameeya intaasaan kusoo gebagabayn lahaa waana mahadsantiin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu